hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa kun qoys deeq raashina ugu qeybisay degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir qoysaska loo qeybiyey deeqda raashinka gargaarka ah ayaa ka koobnaa dad danyar ah waayeelo iyo kuwa ay saameyn ka soo gaartay roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho saara cali yuusuf agaasimaha waahda gargaarka hay-adda sodma ayaa ka warbixisay gargaarkan
kun qoys oo aan ugu talagalnay dadkii roobabkii ay waxyeeleeyeen oo u badnaa dadka deganaa maaragtay kaamamka iyo meesha mirinaayo agagaarkeeda u badnaa oo ay hay-adda maaraynta masiibooyinka iyada oo ka jawaabaysa kana jawaab celinaysa daadadkii roobabkii mihiigaanka oo maalmahan ka socday magaalada muqdisho oo maantaba aad u jeedaan annaga oo wax qaybinayna in roobkii uu nagu dulda'ayo loona malaynayo in loona badinayo in waxyaalo intaa ka badan uu geysto ayaa hay-adda maaraynta masiibooyinku maanta waxa ay ku qoys oo ay u aragtay in ay ahaayeen dadkii biyahaas daadadka ay waxyeeleeyeen oo ay ugu galeen hooyadoodii oo musqulihii iyo guryihii ay isku dhex furteen ay ugu tala gashay hay-addu inay maanta ay ugu samayso samatabixin ugu samayso waxaan rajaynaynaa in intaan ka badan inay hay-addu ay ka jawaabi doonto dadka soomaaliyeed waxaysta iyo macalmaamulka gobolka banaadirna waxa aan ku baaqaynaa degmadan cabdicasiis iyo degmooyin kale oo ay aad u saameeyeen fatahaadaha roobabkii daadadkii ayaa maalmahan socday in ay si gooniya u fiiriyaan qaar ka mid ah qoysaska loo qeybiyey gargaarka ayaa u mahad celiyey hay-adda sodma hay-adda maaraynta ay noo soo gudbideen raashinkaay noo soo gudbisa waa helnay cumrigoor allaha dheere cadabgoor allaha qabto ilaahay daa'im hanka tuugnee kuwa caafimaad qabo maaheshana lagu raayo khayr ilaahay ku siiyo allaha ka dhigo si kastaba qoysaska loo qeybiyey deeqda gargaarka ah ayaa baahi badan u qabay maadaama ay yihiin barakacyaal iyo danyar